ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa xarigga ka jaray dhismaha cusub ee qaybta booliska baarista ee c i d da oo lagu soo kordhiyey qalab cusub iyo qayb cusub ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhismaha cusub uu qayb weyn ka qaadan doono horumarinta cadaaladda ka hortagga iyo ka dabatagga dembiyada isagoona sheegay in xukuumaddiisa ay mudnaanta siin doonso tayeenta iyo horumarinta cadaaladda ra-iisul wasaare xamse ayaa xusay in boolisku uu yahay isha laga arko dalka horumarkiisa iyo cadaaladdiisa isagoona ka hadlay munaasabadda xarigjarka waxa uu sheegay in la tayeeyo booliska iyo cadaaladda dalka ay tahay laba qaybood oo iskaabaya isweydiin mayno muhiimadda ay leedahay laatan baarista dembiyada booliska ay u leedahay iyo guud ahaan boolisku hay-adda booliska la yidhaahdo institutionkaasiisi ahmiyadda uu dowladda ugu fadhiyo guud ahaan de isweydiin mayno waa waa xadkii dowladda ama wadnihii dowladnimada iyo qarannimada ee dalka waaye dowladaan boolis fiican lahayn oo habaysan oo qalabaysan oo ku qalabaysan qalabka caaliga materialka ahaa iyo kii humanka ahaa ee dadka ahaa oo tababaran oo habaysan qalabkii uu u baahnaana haysta markii intaa la helo iyo siyaasaddii fiicnayd iyo mid muhiim ah oo ah akhlaaqda qofka iyo maxaan ku dhahaa dhaqanka wanaagsan intaas dowladdii isla heshaayay runtii salka ay dhigatay dowladnimadiina weynbay dhigtay haddii intaa wax ka dhiman yihiin khalkhal baa weli jira waxaan hubaa sida wasiirka uu sheegay inaynaan weli dhadhoweyn geedi baan ku jirnaa geedigeenu waa dheeryahay wax badan baa inoo dhiman waxaan rajeyni doonaa rajeynayaa insha allahu inaynu ku guulaysano oo aan rabno meeshaan ugu talagalnay ee wanaagsanayd inaan heerka gaarsiino inaan gaarsiino inagoo wada jirna dhammaanteen innaga iyo bartnersken ama saaxiibadan oo wada jirna haddii la yidhaahdo xukuumadda iyadoo og justiceku dee meesha uu fadhiyo oo aad ogtihiin cadaaladu cadaaladda waxaa la yidhahdo sideedaba dadka qaarkood waxay yidhahdaan waa rukni kale oo arkaanul iimaanka ka mid a wey yani meeshay gaarsiisan tahay cadaaladu waa sidaas waa waxa dowladuhu ay ku dumaan dowladana ku dhismaan ilaahay dowladda ma fiirinayo ma muslim ba mise muslim maaha ma cadaan ba ma madow ba ma wide ba balaag ma meeshay rabtaa ku taallo ma dowlad barwaaqa oo nool ba ma dowlad ba laakiin ilaahay wuxuu fiiriyaa cadaaladda cid kasta oo cadaalad samaysa dowladdaasi way guulaysataa dowlad miclan inay noqotaa oo waarta cid kasta oo cadaalad darro samaysana dowladdaasi way dhacdaa ilaahay muu sheekh garweyne madax ka ah dowlad ma noqoto si kastaba hatee ra-iisul wasaaraha ayaa kormeeray qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay dhismaha qaybta cusub waxaana uga mahadceliyey taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo hay-addii gacanta ku haysay hirgelinta dhismaha cusub loona sameeyey hay-adda baarista dembiyada ee c i d da